walaal deegaanka waxaa udhaceen meel ka xisa magaalada midigale ilaa iyo toddobiya toban ilaa ilaa iyo labaatan ilaa toddobiya tobanka ka dhexeysa kilomitr kilomitrkeedu shan iyo toban toddobiya toban meelaha uu noqon karaa haddaan ka dambeynta ka xigtay koonfur galbeed ayaa waxaa ka dhacay deegaan reer gudaadu isugu soo booyeen oo odaha roobi ka da-ay oo halkaan la qaayeer dadkii joogay ayaa waxaa ka dhacay caruur gurigii ay deganaayeen ooyadana ilmaan yaroo xausee kaxaysay ayeeyadood baa gacanta ku haysay iyo saamariyaantii kaleeto gurigii iyadoo joogaa bay agaasay meel ku dhow oo ay joogo oo gabadh yaroo iyaga ka roon aniga raadada biyo u qaaday gurigii waxaa ka dhacay dab baa ka kaxay dabkaasna runtii dabka caadiga ay ugu darsanaa waxaa laga yaabaa arrin ay sababeen ilmuhu inay yihiin saddex wiil baa meesha joogay oo yaryar oo u wen yahay shan jirku kabacdina gurigii dab baa ka kacay dadka hadda reer guuraaguna waxyaabihii guryaha laga dhisan jireen dhaqanka ah wax badan bay ku dareen oo sida plastiga oo kaleto iyo markaa dabka waxyaaba aada u caawiyo oo plastigo aada u ololaa kabacdina markiiba dabkii markuu ololay ilmihii ugu roonaa ayaa wuxuu jiri kuwii kale ka saar markuu ka saari waayena isagiibaa marna ka soo baxayo guriga mar ilaa u geli waayey kabacdina gurigii waxaa ku gubtay labadii ilmo isaga ka yaryaraa halkaa way ku geeriyoodeen isagiina dab aada u badan ayaa gaaday isaga oo aada u liita baa waxoo qaaday cisbitaalka gobolka magaalama haysa baran runtiina shalay baa halkaa wax ka dhacay aaskii inamadaas oo ay reerkaasi hantidii gurigaa ku waayeen ilmihiina labana ku waayeen oo ay ku dhinteen midna dhaawac lixaada soo gaaday khasaarahaasaa ka dhacay dad badan ilaa laba iyo toban gaari baa isugu yimi in ka badan runtii gurmud bay sameeyeen dadkii deegaanka oo magaalooyinka ilaa toddoba magaalo oo buraha ugu shishayso ilaa ceelbux ilaa xindalool ilaa baran ilaa rad ilaa mindigale baa looga gurmaday runtii dee wixii markaa tabar ahaa ama xaaf ahaa ama biyo ahaa waa loo qabtay ama yani tacfiyeyn ahaa laakiin runtii dadkii waxaa jira dad badan oo runtii uu ku dhacay xanuun naxdintii keentay oo dumaro uurla ka mid yihiin oo sidii kalmasida ku goolasoto bararay kuwa kuwama ku jiro hadda cisbitaalka midigala la keenay oo halta runtii aan caadi ahayn xagga maskaxda kuwa maxaayatay guryihii weli lagu ilaalinayo marka khasaaraha lixaad kale baa ka dhacay dhibaatadaas oo ah dabka khatarta ah intaasaan anaga ka ognahay